لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الوضوء من مس المرأة wuxuu baabu yahay alwuduu'i weysaysi min masi lmar'ati haweeneyda taabashadeeda laga weysaysto yacni ruux isoo weyse qaba hadduu haweeney taabto ma ka weyse qaadanayaa taabashada mise kama weyse qaadanayo waay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi aw laamastum ama aada taabataan annisaa'a dumarka oo falam tajiduu aydaan helin maa an biyo fatayamamuu gebagabaysta quri'a waxaa la akhriyey buu idhi aw lamastum lamastum oo laamastum aan ahayn bimacnaa waxa weeye lamastumta iyo laamastumta buu macnaha u kala duwaya ayaddaas waa aayadda ay deliishadaan culimmada qabta haweenka taabashadooda inay weysada jebinayso lamsiga aayadda ku soo arooray bayna waxay ku fasirayaan inay tahay taabashada gacanta sidaana waxaa ku fasiray cabdullaahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa iyo keyrkii laakiin macnaha laamastum inay taabashada gacanta tahay la islama ogola oo saxaabadii baa isku khilaaftay haddii cabdullahi bn mascuud uu sidaa maray waxaa maray cabdullaahi bn cabaas baa sidaasi ka gedisan aayadda ku fasiray oo laamastum wuxuu ku fasiray ay jaamactum markaad u galmootaan ayuu ku fasiray marka lamsigan bimacnaa galmo ayuu ku fasiray ee taabashada jidhka ma ah khilaafkaas aayadda tafsiirkeeda laysku khilaafsan yahayna waa khilaaf caana we marka qur-aanka kariimka loo laabto iyo isticmaalkiisa lamsiga iyo masiga inta badan qur-aanku wuxuu u isticmaalaa galmada ee taabashada gacanta uma isticmaalo fii suurati albaqara dhowr meelood bay kaga timid qisadii maryam walam yamsasnii bashar meelo dhowra qur-aanka ay ku timid bimacnaa galmaa laga wada taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha rajaxaya ee tafsiirka ibnu cabbaas oo aayadda in laga wado galmada ah ee aan laga wadin taabashada gacanta waxaa kaloo xoojinaya aw laamastum haddii lagu fasiro taabashada gacanta ah ayaddu hal xugun bay ka hadlaysaa markaa aw laamastum laakiin haddii galmo lagu fasiro laba xugun bay kala qaadanaysaa oo macno fiican oo gudo weyn baa ka soo baxaya le-anna ayadda waxay ka hadlaysay markii biyo la waayo la gebagabaysanayo ayay ka hadlaysay marka waxay ahayd aw jaa'a axadu minkum min alghaa'id aw laamastum annisaa haddii laamastum marka lagu fasiro galmada aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iqina lagu fasiro saxaradii iyo kaadidii waa xadadkii yaraa waayo aw laamastumna waxay noqonaysaa xadadkii weynaayee qabayska waajibinayay baa markaa lagu fasiri sidaa markay noqoto falam tajiduu maa'an fatayamamuu ood biyo weydaan gebagabaysta macnaha marka lagu fasiro aayadda waxaa soo gudagelaya markii biyo la waayo xadadka yar ee weysada waajibiya iyo ka weynee qabayska waajibiyaba haddii biyo la waayo in laga gebagabaysanayo labadiiba aayadda marka way soo wadagelayaan laakiin haddaad taabashada gacanta ku fasirto aayaddu waxay ka wada hadlaysaa uun xadadkii yaraa ee weysada jebinayay macnaha horaa marka aada uga qurux badan waa macnahaas macnaha ay u xoog badan tahay aayadda tafsiirkeedu aw laamastum in galmada laga wado markaan cuskanno isticmaalka qur-aanka iyo macnahaas hadda aan sheegnay intaba waxaa kaloo xoojinaya oo macnahaas aayadda inay in laga wado xoojinaya axaadiistan inoo soo socto oo dee markii qur-aanka tafsiirkiisa laysku khilaafo ama ixtimaal yimaado waa in axaadiistu ay tafsiirkeeda loo noqdo we axaadiistaa caddaynaysa sidaas daraaddeed axaadiistii nebiga marka loo noqday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyaduna labadaa tafsiir mid bay xoojinaysa waana tan axaadiistii ku timi wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ata annabiya nebiga waxaa u yimi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rajulun nin baa u yimi faqaala markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa taquulu maxaad leedahay fii rajulin nin dhexdii ama nin arrinkii ninkaasoo laqiya la kulmay imra'atan haweenay yacrifuhaa haweenaydaasoo uu garanayo fa laysa ma uusan ahaanin ya'tii mid uu yimaado alrajulu ninku min imra'atihi haweenaydiisa xaggeeda shay-an wax kalama yimaado ilaa hadduu jiro qad ataahu shaygaa wuu la yimid minhaa haweenayda xaggeeduu kala yimid bimacnaa ninbaa haweenay la kulmay uu garanayo markaasu wuxuu yidhi nin reerkiisa wax kastoo uu ku samayn lahaa ayuu haweenadaa ku sameeyey haweenada ajnabiga uu garanayay wixii uu ninku xaaskiisa ku samayn lahaa buu ku sameeyey hayra laakiinse annahu isagu lam yujaamichaa muusese u galmoonin wixii kalese dhan wuu ku sameeyey hadday taabasho tahay hadday dhunkasho tahay wax alla wixii galmo ka horrayso dhan wuu ku sameeyey laakiin muusan u galmoon ayb falaysa ma ahaanin ya'tii mid imaanaya alrajulu ninku min imra'atii shay-an wuxuun ilaa qad ataahu waa ataahu waa u yimid ama ataahu waa la yimid minhaa xaggeeduu kala yimid hayra laakiinse annahu isagu lam yujaamichahaa muusan u galmoonin maxay ninkaa kula tahay buu rasuulka ku yidhi sal ly slam rasuul allow ninkaa arrinkiisu muxuu kuleeyahy qaala nabigu qaala wuxuu yidhi mucaad faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey tacaala korahaya haadihi alaaya aayadanuu soo dejiyey oo ninkii jawaabtii su-aashiisii lagaga jawaabayo أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صلاة وحليل توسي وحقاج مالنت اللبادة إذا ضرف بلوك مالنت إيا دمات كذا إيو قبل هبينك كم ذا صلاة دي الشنطة ولا قوضة طرفي النهار وحقلية يعني صلاة الصبح iyo salaada duhurka iyo casarka galay wa zulafan min alleyla waxaa gelaya cishaha iyo maqribka saas wey macnaa marka salaadaha shanta ah hagaaji waayo ina alxasanaati wanaagyaalkaas salaadaha aada samaynaysa iyo wanaagyaalka iyo khayraadkaasi yudhibna waxay tegsiiyaan alsayi-aati xumaanyaalkay tegsiinayaan yacni waa lagugu dembi dhaafayaa waa faqaala markaasaa wuxuu ihi lahu isaga annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam aayaddu markay soo degtay tawada' warniyahu weysayso uma kadibna salli tuku ku yidhi rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wadaara quطniyu kadalika tirmidi baa soo saaray waana xadiis daciifa wey ayb dacfiga xadiidka waxa weeye sanadkiisa waxaa cila ku jirto cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa mucaad ka warinaya isaguna waxba muusan ka maqlin saas daraaddeed sanadka inqiطaacaasaa ku jira inuu sanadku kala go-an yahay oo ninkaasi uusan mucaad ka maqlin waxaa jasmiyey alimaamu tirmidi bayhaqi ibni xajar iyo keyrkoodba xadiidka marka waa xadiis daciifa waxaa daciifiyey tirmidi iyo sheekh albani iyo muxadisiin kaleba waxaa ka sii daran xadiidka isagoo sanadkiisu munqaطaci ahoo daciif yahay ayuu haddana wuxuu khilaafsan yahay axaadiista ku timi saxiixaynka min xadiidi cabdillahi bni mascuud iyo cabdillahi bni cabbaas cinda axmed wakayrihi oo qisadan sheegay ninkan qisadiisa sheegay ayuu xadiidkani khilaafsan yahay oo qisadu waxay ahayd ninkaa nebiga u yimi sal lla lay wasalam markuu u sheegtay haweeney inuu ku sameeyey wax kasta min ajnabi ah ajnabi ka ah waxaan galmo ka ahayn ayaa nebigu sal lla lay wasalam waa u kaadi muusan jawaabin kadibna aayaddaa soo degtay aayaddu markay soo degtayna wuu ku dul akhriyey ninkii markaasaa wuxuu uhi rasuul ilaahayow ma anigay khaas ugu tahay mise waa layla qabaa markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maya ummaddaydao dhan baa iska leh qisadu sidaasay sax ku tahay oo saxiixaynka iyo keyrkood ku timid kuma jirto marka waxa la yidhaahdo weysayso iyo tuka toona kuma jirto sanadkaa daciifkaa unbuu lafdigaasi ku yimid marka maxaa ku jira dacfu sanad maca almukhaalafa ku jirta marka nakaaro wey macnaha sidaas daraaddeed lafdigaasi ma sugna xadiidku muxuu ahaaye ma sugna waa xadiis daciifa wey daciif ha ahaadee yaa deliishanaya waay waxaa deliishanaya qolyaha qaba taabashada dumarku inay weysada jebinayso qolina ha qabeen taabashadu shahwo iyo shahwo la'aanba ama dareen ku taabo ama dareen la'aan ku taabo way deliishanayaan xadiidka qolada waxaa uga sii xoog badan dhahaysa taabashada haddii dareen la socdo unbay weysada jebinaysaa maxaa yeeley ninkan haweenayda waa taabtaabtay waa dhunkaday shahwaana u geysay soo ma qoladaasaa deliishanaysa cidday yihiinna waa u tegi doona insha allahu tacala laakiin xadiidka maadaama uu daciif yahay wixii masale lagu dhisayna waa daciif وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه كان وحوها يقبل مدن كذا بعض أزواجه حاسسكي سقار كمد ثم كذبنا يصلي ووتو كنشري ولا يتوضأ من ويسي سنشر انتو حاسسكي سقار كذا أيو اسكتو كنشري اسقون ويسقاضن رواه حوري أبو داود وري والنسائي كذلك أحمد يتارقطني يبيهق يقنا ويورينا يعني قال أبو داود وحوري حديث كان مركو وري كذب هو حديث كان مرسل ومرسل بول وحكوض ومنقطع سيدنا صوري وصور شاقني سلفكو مرسلك انقطاع ودن بيو استعمالا متقدمين تبان ديلا طيب وحوري هو حديث كان مرسل واي صوبت وحوي إبراهيم التيمي لم يسمع كموسى مقلين بوري من عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها ibraahim ibni taymi caaisha waxba uusan kamuusan ka maqlin buuri maadaama uusan waxba ka maqlin waa midka loo yaqaano yacni mustalaxa loo yaqaano muxuu ahay munqatica la yidhahdo wa leanna mursalka saxaabigu inuu go-an yahay soo ma sida muxuu ahaye istilaaxa gadaal dambe muxuu ahaye mustaqirka noqday wa qaala anasaa'iyu nasaa'i wuxuu yidhi laysa muusan ahaanin fii hada albaabi baabkan dhexdiisa baabkan taabashadu iyo dhunkashada iyo weysada inay jabinayso inaysan jabinaynin laysa fi hada albaabi baabkan dhexdiisa muusan ahaanin axsanu ama axsanu xadiid ka wanaagsan min hada alxadiidi xadiidkan mid ka wanaagsani kuma sugna wuhi baabka wain kaana haba ahaado mursalan mid kala go-an haba ahaadee mid sanadkiisu kala go-an yahay marka labadaa imaam waa abu daawuud iyo nasaa'i ah waxay tilmaamayaan xadiidka sanankiisu inuu yahay inuu munqatic yahay وانا سيدا ايو شيغان وي معنى حديثك سببتيسو وا منقطع oo muxuu ahaayay Ibrahim ibn Taymi Aisha mu uusan ka maqlin oo meeshaas uu xadiidka uu inqitaac kaga jira laakiin طariiq lulay oo waxay soo saareen Abu Daawud iyo Tirmidhi ibn Majah iyo Ahmad urwata urwata ibn Zubayr an Aisha aw urwata al-Muzani sahih inuu urwata ibn urwata ibn Zubayr inuu yahay Aisha wuxuu ka warinayaa in ay tidhi nebigu sal alay wasalam wuxuu dhunkaday dumarkiisa qaar ka mid a kadibna salaadda ayuu u baxay mana uusan weysaysanin curwa wuxuu yidhi markay sidaa ku tidhi faqultu laha man hiya ilaa anti baan ku yidhi buuri markay tidhi nebigu xaasaskiisa mid buu dhunkaday oo kadibna salaadduu aaday mana weysaysanin dun adiga ma aha baan ku yidhi buuri haweenayda la dhunkaday soo adiguun maaha saasaan ku yidhi habareetibe markaasay qososhay caaisha radi allahu tacaala canha yani taqriiban waa tasdiiq xadiidkaas xadiidu caaisha oo aimadaasi wariyeen oo isaguna lafdigaa ku yimid asagana waxa weeye sixadiisa iyo dacfigiisa aad baa laysugu haystaa a'immadii hore mutaqadimiinta ahaana xadiidka way daciifiyeen oo waxaa daciifiyey bukhaari ibnu maciin thawri yaxya alqataan tirmidi daara qutni raggaasoo dhan way daciifiyeen waxayna u daciifinayaan cillado dhowr ah xabiib ibn abi thaabit baa ku jiray leeyihiin oo muxuu ahay mudallis ah una cancaneeyey waa midda labaade curwata muusan waxba ka maqlin oo inqitaacaasaa ku jira sida axmed ibn maciin iyo bukhaari abuu xaatim ay leeyihiin waa midda saddexaade matnigiisu wuxuu mashhuur ku yahay xadiidkani ma aha weyse kuma saabsanee wuxuu mashhuur ku yahay nebigu sal alla alay wasalam asagoo oo sooman buu dhunkaday xaasaskiisa sidaasuu caan ku yay leeyihin amaa muusan weysaysinta xadiisku waxay leeyihiin caanba kuma ah matnigana halkaasay ka dureeyaan adiga xadiidkan caaisha qolyahaasi haba daciifiyeen laakiin qolyo badanoo iyaga aan ahayn baa xadiidkan saxiixinaya oo muta'akhiriinta u badan oo ka mid yahay zaylaci ibnu turkumaani sheekh albani ibni xajar laftiisa sanadkiisa waa xoojiyey yacni wax weeyaan dhowr meelood oo inuu isxoojinayo muhimmaddu marka waxa weeye culimmada qabta xadiidkani inuu sugan yahay labada xadiid bay isku xoojinayaan an caaisha oo cilladahaasi ku jiraan bay isku buu noqonaya ama saxiix bay ka dhigayaan macnaha ayib caaishata radiallahu canha muxuu faa'iideynayaa way marka wuxuu faa'iideynayaa waxaana deliishanaya culimmada qabta mutlaqanba oo u taabo taasho haweenay aad taabatay waysada ma jebiso sinaba qolyahaasaa deliishanaya maxaa yeelay nebigu waa dhunkaday dhunkashaduna waa shahway leeyihin haweeney la dhunkanayo ysga gacan me ku dhacday oo kale maaha yacni dhunkashadu waa nooc yani dareen ka mida dareen shahwaa keenaysa wacalaa maadaama asad qolyahaasaa deliishanaya xadiidka ayib وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri in kana wuxuu ahaa rasuul llahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa layusallii mid tukanayuu ahaa walxaal inii anigu lamuctaridatun mid babcan aan ahay ama mid goglan bayna yadayhi hortiisa ictiraada aljanaazati janaazadu sida ay u goglantahoo kale janaazada marka hortaada la goglo oo la babco sidaasoo kaleetaan nebigoo tukanayo hortiisaan ugu babcanaabay tiri ayib xataa idaa araada markuu doono an yuutira inuu witiriyo masanii wuu itaabanaya bay tihi birijli lugtiisa ugu taabanayay yacni markuu salaada habeenkii o dhan soo wado oo ragcadaha ugu dambeeya witirka uu tukanayo xadiidka sanadkiisa laakiin ooay leedahay waan seexan jiray bayna yaday rasuuli illahi sal ly wasalam nebiga hortiisaan seexan jiray wa rijlaaya fii qiblatihi isagoo labadayda lugoodna meesha qibladiisa ah ee uu ku jeedo labadayda lugood iyadooisagoo ay yaallaan fa idaa sajada khamazanii markuu sujuudahayo lugta iga qandhuufanayo iga taabanayay fa idaa qaama basadtuha markuu istaagana lugaha waan iska fidsanayay markuu soo sujuudayana lugtuu iga taabanaya markaasaan ka laabayay waxay tidhi walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix guryuhuna maalintaa iyada ah faynuus ma ayna lahayn guryuhu mugdi bay iska ahaayeen nebiguna guriguu ku tukanaya gurigu waa iska cidhiidhi aniguna meeshuu ku sujuudaan lugaha ku hayay markuu soo sujuudana waa taabanaya waa ka laabaya markuu istaagana waa fidsanaya xadiidkaas saxiixaynku ku yaallaa waana xadiid yacni waxa weye kan ay isku macno dhow yihin wa wuxuu faa'iideynayaa oo deliishanayaa sida waxaa kaleeto sidoo kale xadiidkan deliishanaya ee culimmada qabta inaysan dumarka taabashadooda weysada jebinin aa nabigu salaaduu ku jira salawatu rabbi waslamu caleyh xaaskiisi iyo reerkiisuna lugta ka taabanaya qolyaha diidan baa waxay leeyihiin waxaa dhici kartay leeyihiin in lugteeda ay mara saarnayd waa ixtimaal baciida waay waxaa kaloo dhici karta inayna wax saarnaynna waa dhici karta soo ma marka waxbaa saarnaa ma xaqiijin karaan laakiin waxa weeyaan waa qaab uun muxuu ahay iyagu ayay jawaabta ku bixiyeen oo waxoogaa xadiiska ay ka fakadanayaan way macnaha ayib wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi faqadtu waxaan waayey bay tihi rasuulallahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuul allaan waayey bay tihi daata leylatin habeen habeenada ka mida min alfiraashi gogoshii baan ka waayey bay tihi wuu garab jiifay iyadoo hurudo unbay uun muxuu ahaay mar dambe waxay aragtay nebigiioo uun dhinaceeda ka maqan ayib faltamastuhu waan raadiyey bay tiri waan dalbay oo waan raadiyey gurigaan ka dhex doonay fa wadacad markaasay dhacday yadii yadii gacantaydu calaa batni qadamayhi labadiisa gomadood ee yacni wax weeyaan batnigooda ama calooshooda waa meesha macnaha dhulka qabata wa ismagaadhada iyo meesha dhulka qabata ayaa batnulqadama ayib fa wadacad way dhacday yadii gacantaydu calaa batni qadamayhi labadiisa gomadood yacni waxaway hoostooda ayay qabatay iyo meesha dhulka qabatay walxaal huwa nebigu fi lmasjidi uu ku jiro fi lmasjidi ay fi salaa nebiguna marka uu salaad ku jiro wahumaa labadood yani fi lmasjidi ay fi sujuud bay ka wadaa fi lmasjid ay fi sujuud markaana nebigu uu sujuudsan yahay sal ly wasalam wahumaa labadiisa lugoodna mansuubataani laba taagtaagan ay yihiin mansuubatan yani labada ruux markuu ruux markuu sujuudsan yahay lugihiisu farahoodu ay dhulka hayaan luguhuna ay kor u taagan yihiin taasay ka wadaa wahumaa mansuubataan ah labadii lugood kor bay u taagan yihiin farahoodiina dhulkay hayaan sida ruuxa sujuudsan oo kale walxaal humaa labadii lugood mansuubataani ama labadii gomadood mansuubataani laba taagan ay yihiin wa huwa nebigu yaquulu markaa uu leeyahay allaahuma allahyow innii anugu acuudu waan magan geli biridaaka ridahaagaan magan geli min sakhatika cadhadaadaan ka magan gelaya wa bimucaafaatika cafintaadaan magan gelaya wa min cuquubatika cuquubadaadaan ka magan gelaya wa acuudu waan magan geli bika adaanku magan geli minka adaan kaa magan geli yacnii naxariistaadaan magan geliyo cuquubadaadiiyo cadaabkaagaan ka magan geli bimacnaa laa uxsii koobi maayo oo ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka korkaaga la ammaano si kasta haddaan kuu ammaano ammaantaada ma dhammaystiri karoo ma koobi karo waay anta adugu kamaa adnayta saad ammaantay baa tahay calaa nafsika naftaada korkeeda aad u ammaantay saad adigu isu ammaantay baa tahay waa war duuduuban aan waxna ka tegin anugu ammaantaada ma dhammaystiri karee laakiin adugu saad isu ammaantay baa tahay wey macnaha rawa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey watirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiyey ayb yani umulmuminin caaisha radi allahu canha malaha waxay istiri nebiga markay meesha ka weyday malaha amuu baxay bay istiri xoogaa masayriya waxbaa yaro galay marka amuu baxay bay istiri kadibna nebigu sal lay slm hawshaaba kuma jire ilaahay tabaaraka watacala wuu u sujuudsan yahay ducadaasu akrinay ujeeddada xadiidka loo keenay waxa weeye nebigoo sujuudsan labadiisa gomadoodna ay taagan yihiin ayaa gacanteedu ku dhacday nebiga sal lay slam weysadiina kama jabin salaadiina kama jabin waxaa laga yaabaa taana inay dhahaan lugta nebiga waxaa laga yaabaa mara inay saarnayd sooma oo nin sujuudsan miyaa lugtiisa mara fuushaa uma badno sooma saas way macnaha hadday tii hore way hurudayo way duuduubnayd dhihi lahaayeen haddee tanna nebigu miyuu duuduubnaa waay marka xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista iyadana kutusaysa taabashada dumarku inaysan weysada jabinayn sheekhu wuxuu yidhi marka wa awsatu madhabin madhabka ugu dhaxeeya ugu dhaxaynta badan oo yajmacu kulminaya bayna haadihi alaxaadiid axaadiistaa dhexdeeda kulminayaay waa madhabu man laa yara waa madhabka dadka aan arkaynin oo aan ayna la qumanayn allamsa man laa yaraa cidda aan arkaynin allamsa taabashada yanqudu inuu jebinayo ilaa lishahwatin shahwad darteed inuu yahay mooye yacni wuxuu yidhi madhabka axaadiistaas hadda daahirkeedu aada mooddo inay iska hor imaanayso madhabka macno ay isugu timaaddo oo axaadiista khilaafku kaga baxo madhabka ugu rooni waxa weeye waa madhabka qaba ee arkaya taabashadu inayna weysada jebinayna ilaa inay shahwa la socoto mooye oo waxay ku jamcinayaan axaadiista dhahaysa way jebinaysaana waxaa lagu xambaarayaa markii shahwo aada u taabato axaadiista tilmaamaysa inayna jebinayninna waa markay gacantu uun kaaga dhacdo marka ayna shahwo aada un taabanin sidaasuu axaadiista ku jamciyey laakiin su-aasha isweydiintale waxay tahay jamacaasi ma xumaadeene aawey axaadiista la jamcinayo maxaan soo marnay bal dib ugu noqo ima xadiis baan soo marnay hal xadiis baa ku jiray wax tilmaamaya inay weysada jebinayaan taabashada inay weysada jebinayso oo xadiiskee ah xadiidkii mucaad ibnu jabal asagana maxaan soo sheegnay inuu daciif yahay sidaas daraaddeed waxaa inoo nabadgelaysa oo aan mucaarid lahayn axaadiista sheegaysa in ay taabashadu ayna weysada jebinayn mar hadday iyadu nabad gashay oo mucaarid saxa ayna lahayn oo saxiixa ayna lahayn hadde cid lala jamciyo maba jiraba marka waa in la yidhaahdo taabashada gacantii iyo weysada ma jebiso wa hada huwa saxiix sidaasaa saxa shahwo iyo shahwo la-aan in loo kala qaadana daliil badani ma haysato in la yidhaahdo taabashoo dhan baa weysada jebisana sida shaykhulislaam ibnu teymiya uu leeyahay waa adcafu alaqwaal wey fi lmas'ala waana madhabka shaaficiyada yacni mas'aladan aqwaasha ku soo aroortay qowlka ugu daciifsan ee ugu tabar daran waa qowlka qaba yacni taabashoo dhan baa weysada jebinaysa qowlkaasaa u daciifsan uguna tabar daran xagga daliilka macnaha waxaa soo raacaa qolada u kala qaaday shahwo iyo shahwo la-aan waxaa ugu xoog badan qowlka dhahaya sinaba taabashada caadiga ee gacanta en galma ahayni weysada ma jabiso qowlkaasaa daliil ahaan u xoog badan sida loo kala qabana inaysan jebinaynin oo waxba ayna jebinaynin waxaa qaba xanafiyada muxaqiqiin fara badanna way rajaxayaan inuu jebinayo si walba taabashada mujaradka inay jebinaysana shaaficiyada qaba maalikiyada iyo xanaabilada saas daraaddeed sheekhu wuxuu inoo rajaxay madhabkii xanaabilada iyo maalikiyadu la socdo waa madhabkan oo xadiista uu ku jamcinaya waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid a madhabkaa inayna taabashada caadigii weysada jebinin waxaa ka mid a axaadiista ku soo aroortay in uu weyseqab ku seexdo oo uu ka mid yahay xadiidka bara ibnu caazib fi saxiixayn midkiin markuu seexanayo salaada oo kale kadibna dhanka midig ninka hadii xaaskiina gogol buu kula seexay wax u dhexeeyana ma jiro wayse qab inaad ku seexatana waa lagaa rabaa wasuroobi karta nin xaas qabo oo xaaskiisa la seexanaya wayse qab kulama kuma seexan karo hamjiya sidaas daraaddeed xadiiskaasi wuxuu ka mid yahay xaaskiisu waxa weeyaan waa xubinka taranka xubinka taranka la yidhaahdaa ama ka ragga ha noqdo ama ka dumarka ha noqdo labadoodaasuu magacu ka dhexeeya oo qubulka laysku dhahaayb usrata binti safwaan ana nabiya sal allau alayhi alihi wasalama qaala wuxuu yidhi man massa ruuxii taabta dakarahu xubinkiisa taranka ruuxii taabta falaa yusallii yuusan tukanin xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay wa saxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi huwa xadiidkan busra asaxu shayin shayka ugu sax waa kaan soo tilmaanayo lagama fahmayo inuu xadiidka saxiixinayo laakiin wuxuu qabaa baabkan axaadiista ku soo arooray waxaa u xoog badan xadiidu busra saas wey macnaa ayib وفي رواية رواية كلا وحا كسغن أولي أحمد أحمد أسغن هذا والنسائي النسائي عن بصرة لقى ورني أنها يدو سميعة وحي مقش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إسغوله ويتوضأ ولقوي سيسا من مس الذكر حبنك ترنك تابشدي سوى لقوي سيسا وحشيق يدو هذا كني يشمل وحو كل كلانسانيا وسوى ذقليا ذكر نفسه روح لفهان تيسا ذكر كيس وذكر غيره iyo isaga cid aan ahayn dakarkiisa meeshaa wuxuu tilmaamayaa lafdiga hore markaad u fiirsataan man massa dakarahu maxaa laga wadaa macnahaadu wuxuu keenayaa haddaad uun xubinkaaga taabaton bay weysadu kaa jabi soo ma laakiin lafdigan dambe oo ah yacni yutawada'u min massi dakar maxay faa'iidaynaysaa haddii aad xubinkaaga taabato ama mid ruux kale taabato saas daraaddeed wuxuu leeyahy kan dambaa ka guda weynoo kii hore ka guda weyn kan wuxuu faa'iideynayaa haddaad xubinkaaga taabato iyo xubin ruux kale haddaad taabataba inay weysadu kaa jabayso saasay keenaysaa macnaha min massi dakar leanna waa itlaaq baa ku jira macnaha iyo cumuum ayib xadiistaasi waxay faa'iideynayaan xadiidu busrata binti safwaan waa xadiis saxiixa wa waxaa saxiixiyey axmed ibnu xambal alxaakim bayhaqi ibnu maciin ibnu xibbaan ibnu khusayma daara qutni nawowi ibnu xajar sheekh albani iyo keyrkoodba xadiidu busra waa xadiis saxiixa wey shawaahid fara badanna wuu leeyahay oo inoo soo socdo kuwan soo imanaya wa can ummi xabiibata qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi baan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo yaquulu leh man massa ruuxii taabta farjahu xubinkiisa taranka taabta falyatawada' ha weysaysto rawa waxaa wariyey ibnu maaja wاlأhram abu bakrin اlأhram ayb kadalika waxaa wariyey ibn abi shayba طabaraani abu yaclى طaxaawi iyo bayhaqi wuxuu yidhi sheekhu wasaxaxahu waxaa saxiixiyey axmedu axmed wa abu zurcata ayaa saxiixiyey abu zurcata araazi xadiidka sanadkiisa inqiaac baa ku jira sanadkiisa inqiaac baa ku jira oo bukhaari iyo ibn maciin iyo abu zurca iyo abu xaatim iyo nasaa'i intuba waxay leeyihiin makxuul xadiidkan kamuusan maqlin ninka sheekhiisa cambasa la yidhaahdo inqiaacaasi waa ku jira duxayn baa arrintaa ku khilaafay xaafidkuna wuu rajaxay hadalka duxayn buu rajaxay wasawaab waxa weeye jamaacada hadalkooda raajixa aimada naqdiga ayaa hadalkoodu raajix yahay inuusan makxuul cambasa ka maqlin ayb cillada labaadi waxa weeye makxuul laftiisu waa mudallis wuuna cancaneeyey labadaa cillo sababtood buu sanadku daciif leeyahay laakiin sanadku daciif ha ahaadee xadiidka wuxuu xoojinay wuxuu ku xoogoobayaa xadiidkii ka horreeyey saas daraaddeed buu wuxuu noqonayaa daciifu sanad laakiin matnigiisan saasaa sax ama waxaad leedahay liayrihi saasuu noqon karaa wacan abi allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi man afdaa ruuxii gaadha biyadihi gacankiisa taranka la gaadha laysa xaal uusan ahaanin duunahu xubinka taranka sokadiisa satrun wax astur ah ayadoo xubinka tarankana markaa astur uusan ka sokaynin oo aan wax u dhaxaynin faqad wajaba waxaa waajibay calayhi korkiisa waxaa ku waajibay alwuduu'u weyse qaadad baa ku waajibay raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey shaafici fi lum ibni xibbaan xaakim daara quطni طaxaawi bazaar طabaraani fi lawsat waxaa saxiixiyey yani xaakim baa saxiixiyey ibn cabdilbarna sanadkiisa wuu taxsiiniyey wakadalika mxuu ahaayey marna wuu taxsiiniyey marna wuu saxiixiyey ibnu sakan baa isaguna saxiixiyey ibn cabdilbar iyo sheekh albani intuba xadiidkani marka wuxuu isaguna sidoo kaleeto xasan ku noqonaya in lam yakun saxiixan xadiistii ka horraysay xadiidka umu xabiiba iyo kii busra ayuu la macnaya sidaas daraaddeed buu saxiix ama xasan noqonaya macnaha ayib wuxuu yidhi xadiidkani sheekhu wuxuu yidhi wa huwa xadiidkani buuhi yamnacu wuxuu diidayaa ta'wiila hayrihi xadiidkan waxaan ahayn fasiridda lagu fasirayo cala alistixbaabi lagu fasirayo hayri hada alxadiid waaye xadiidkan axaadiista aan ahayn oo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga wadaa istixbaab baa laga wadaa haddii aad taabataan weysaysta sunno ahaan kanaa diidaya buuhi wa huwa xadiidkani yamnacu wuxuu diidayaa ta'wiila hayrihi axaadiista kale fasiridda lagu fasiray cala alistixbaabi lagu fasiray buu diidaya wayuhbitu wuxuuna sugayaa bicumuumihi xadiidka cumuumkiisa annaqda ayuu sugayaa burin weysadu inay burayso bibatni اlkafi kafka ama gacanta calaacasheeda wa dahrihi iyo dhabarkeeda labada kii lagu taabtaba inay burinayso ayuu cumuumkiisa ku sugayaa buy wayanfihi wuxuu fahamkiisa mantuuqa ma ah laakiin bimafhuumihi wuxuu anfinayaa min waraa'i xaa'ilin teeb gadaashi wa bikayri اlyadi iyo gacanta waxaanan haddii lagu taabto inaysan weysada jebinayn inay weysada jebinaysana wuu anfinaya macnaha ayib hadalkaa sheekhu wuxuu ka wadaa culimmada qaar baa waxay yidhahdeen axaadiista horeoo dhan waxay ku fasireen amarka ku soo arooray waa istixbaab xadiidkii busra muxuu ahaa man masa yusallii waa nahyi soo ma nahyigaasi waxay yidhaahdeen waa uun muxuu ahaay lagu xambaarayaa karaaho wayutawada'u min masi dakar bimacna alamri bay qabtaan istixbaab bay ku xambaareen man masa farjahu falyatawada' istixbaab bay ku xambaareen laakiin xadiiskanaa diiday buu leeyahy tafsiirka axaadiista kale istixbaab ay ku xambaareen culimmada qaarkood kanaa diiday oo muxuu yidhi man afdaa biyadihi ilaa dakarihi laysa duunahu satrun faqad wajaba calayhi lwuduu faqad wajaba ma istixbaab baad marin kartaa markaa sunanimaa laga wadaa ma dhihi karta maya maxaa yeele wuxuuba cabiray faqad wajaba saas daraaddeed wuxuu leeyahay lafdigaasi ixtimaal axaadiistii hore geli karoo istixbaab lagu fasiri karay ayuu kan meesha ka saaraya oo awdaya macnaha waxaa kaloo uu sugayaa buu leeyahay xadiidkani marka uu xadiidku yidhi u fiirsada muxuu yidhi ee man afdaa biyadihi biyadihi gacantiisa la gaadha biyadihidaasna cumuumkeeda waxaa laga fahmayaa gacanta ama ku taabo calaacasheeda iyo dhankeeda cad ama dhabarka ku taabo labaduba way soo gelayaan maxaa yeele labadaasoo gacan lama wada dhaho labada gacan baa la dhaha xaggana gacan wey xaggana gacan wey xadiiskuna muxuu cabiray biyadihi ma kala qaadin sidaas daraaddeed ama dhabar ku taabo ama guda ku taabo wuxuu tabriirinayaa waa madhabka xanaabilada madhabka xanaabilada wuxuu qabaa ama gacanta calaacasheeda ku taabiyo dhanka cad ama dhabarka ku taabee haddayba gacantaadu gaadho weysadii way kaa jabtay xubinka taranka hadday gaadho shaaficiyada oo isla qabaan inay jebinayso taabashadu jebinayso ayaa waxay leeyihiin taabashada jebinaysa waa midda calaacasha iyo dhanka cad aad ku taabato laakiin haddaad dahrul muxuu ahaayey alyad gacanta dhabarkeedaoo dhankana haddaad ku taabato waysada ma jebinayso yaa qaba shaaficiyada halkaasay xanaabilada iyo shaaficiyadu ku kala tegayaan marka wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo madhabka shaaficiyadu radin rabaa madhabka shaaficiyada waxaa diiday oo radiyey buu leeyahay xadiidku wuxuu yidhi biyadihi xaggay ku kala qaadeen marka baatinulkaf iyo daahirulkaf xaggay ku kala qaadeen buu leeyahay xadiisku gacan oo dhan buu cabiray macnaha wey macnaha uu ka wado marka wayuhbitu bicumuumihi annaqda bibaطni اlkafi wadahrihi markaa wuxuu radinayaa shaaficiyada oo masalada guud ahaan la qaba laakiin halka ay ku kala tegayaan amaa hadalkan dambe oo wayanfiihi bimafhuumihi min waraa'i xaa'ilin ha wuxuu ka wadaa xadiisku waxaa kaloo uu diidayaa weyse qaadadka in la weyse qaato haddaad taabato xubinkii laakiin aad taabato asagoo laydiin dhexeeyo ama gacanta waxaan hayn aad ku taabato marka in laga weyse qaadanayo waa diidayaa xadiisku oo wuxuu leeyahay markaa tilmaamayaa mafhuumkiisu inaan laga weyse qaadanayn xagee buu ku tilmaamayaa taa iyadan wuxuu ku tilmaamayaa man afdaa biyadihi ilaa dakarihi soo muusan dhihin muxuu ku xidhay marka laysa duunahu satrun halkaa waxaan ka fahanay haddii gacanta taabashadeediiyo xubinka uu u dhaxeeyo astur wax kala teeda markaa weysadu ma jabayso soo ma waxaa kaloon ka fahanay biyadihida waxaan ka fahanay gacanta waxaan ahayn oo jidhka intiisii kalea haddaad xubinka ku taabato iyadana inaysan weysadii jabaynin labadaa xugunba mafhuumka xadiiskan ka qaadanayna soo ma oo mafhuumka anfinaya macnaha taas hadalka sheekhu sidaasuu ka wadaa macnaha وفي لفظ لفظ كلا waxaa ku sugan وفي لفظ الشافعي امام الشافعي لفظigiisa waxaa ku sugan xadiidka uu wariyay xadiidka ragga wariyay buu kamid yahay طيب وفي لفظ الشافعي waxaa ku sugan إذا goortii afضاء uu gaarsiiyo xadku midkiin biyadii gacantiisa uu la gaadho إلى ذكره ليس xaal uusan ahaanin بينها iyo وبينه ها بينها gacanta iyo وبينه ذكرka dhexdooda xaal uusan ahaanin شayء waxba sidaa hadduu gacanta hadduu gacanta yani xubinka la gaadho falyatawada' ha weysaysto yacni lafdiga shaafici uu wariyey iyo lafdigaasi farqi bandhab baa udhexeeya lafdiga hore waxa weeyaan laysa duunahu satrun lafdiga shaaficina laysa baynaha wa baynahu shay-un waa isku macno soo ma ayib xadiidka marka waa xadiis saxiixa وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله ayumaa rajulun nin kasta oo massa taabta farjahu xubinkiisa taranka taabta falyatawada' ha weysaysto wa ayuma imra'atin haweenay kasta oo massa taabata farjaha xubinkeeda taranka taabataana faltatawada' iyaduna ha weysaysato rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey ibnu jaaruud daara qutni bayhaqi taxaawi fii sharci macaani alaahaar waxaa saxiixiyey xadiidkaasi alimaamu albukhaari sanadkiisa waxaa kaloo saxiixiyey alimaam alxaazimi fi lictibaar ibnu xajar waxaan dhihi lahaa xadiidka sanadkiisu waa xasan xadiidka sanadkiisu waa xasan asaguna waa saxiix oo axaadiistaa kale ayaa xoojinaysa macnaha waxaa taxsiiniya xadiidka ibnu xajar fii kitaabihi muwaafaqat alkhubri alkhabar ayuu ku taxsiiniyey xadiiskaas ama axaadiistaas aan soo marnay kulligood hal macnay faa'iidaynaysa hal qolaana deliishanaysa waxaad deliishanaysaa culimmada qabta xubinka taranka taabashadiisu inay weysada jebinayso ayib sidaana waxaa qabta shaaficiyada iyo xanaabilada qaba labadaa madhab baa qaba laakiin labadoodu waxay ku kala tegayaan saan horeyba usoo sheegnay xanaabiladu waxay leeyihiin gacanta meel kastoo ka mid a hadday taabato weysada waa jabaysa shaaficiyaduna waxay leeyihiin ma ahe gacanta dhankeeda cad iyo calaacasheeda unbaa weysada jebinaya haddii lagu taabto halkaasay ku kala tegayaan laakiin way isla qabaan masalada qaybteeda hore waxaa khilaafsan xanafiyada oo waxay leeyihiin taabashadu weysada maba jebisaba sinaba hadaad maanta dhan ku galgalato ama shahwo u taabo ama muxuu ahay si kale u taabo ama gacantu ha kaaga dhacdo ma jebinaysay ku tageen waxay deliishanayaan xadiid dalq ibnu caliy oo sheekh hadda uuna inoo keenin oo dalq ibnu caliy baa wuxuu leeyahay waan soo baxnay buuri annagoo wafdi ah markaasaa nebiga u nimi sal lla lay wasalam waan la mubaayacoonnay waana la tukannay buuri annagoo la joognaa nebiga nin u yimi sal lla lay waslam markaasaa wuxuu idhi yaa rasuula allah maa taraa fii masjid dakari fi salaa rasuulka ilaahayow say kula tahay ruuxu markuu isagoo salaada ku jira hadduu xubinkiisa taranka taabto markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam wahal huwa ilaa badcatun aw mudqatun minka oo ma wax kaluu yahay soo xubin soo xubin uun jidhkaaga ka mid maaha soo xubin uun kaa mida maaha ayib manaa maxaa laga fahmaya y inuusan jabinaynin oo gacantaada hadday taab haddaad taabato ma kaa jabaysa oo madaxa haddaad taabato ma kaa jabaysa bawdada haddaad taabato ma kaa jabaysaa waa uun xubin jidhkaaga ka mid a saasaa lagu yidhi ayib xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo keyrkood sanadkiisa dacfi baa ku jira oo ninka la yidhahdo qays ibnu dalqi baa la haystaa laakiin culimo badan way saxiixinayaan oo waxaa saxiixiyey tabaraani ibnu xasmi taxaawi camr ibni caliyin alfallaas sheekh albani inkastoo mutaqadimiintu ay u badnaayeen inay daciifiyaan xadiidkan dalqi ibnu caliy oo waxaa daciifiyey shaafici alimaam shaafici abu xaatim alraazi abu zurca daara qutni bayhaqi ibnu jawsi iyo keyrkood xadiidka dalq ibni caliy weeye xadiidka marka caaridsan axaadiistan soo marnay oo uu nebigu yidhi waa uun jidhkaaga qayb ka mid ah xadiiskaasayna xanafiyadu qabsadeenoo waxay yidhaahdeen taabashadu xubinka la taabto weysada ma jebiso ayb sidaasi haddii la kala maray culimmada qaarkood waxay qabaan labada xadiis ha la yswaafajiyo waana sida muxaqiqiinta qaarkood ay marayaan rag ka mid a weliba muxadisiinta u badan see la isku waafajinayaa siyaabo kala gedisan bay isku waafajiyeen qaar waxay leeyihiin waana sida u fiican xubinka taranka haddaad shahwo u taabato oo damac gacanta u geeyo weysadii waa jabaysaa waana axaadiistaa hadda faraha badanen soo sheegnay macnahay ka hadlaysa waa xubinka taranka haddii uun gacantu kaa gaadho laakiin aadan shahwo u taabaninna markaa weysadii ma jabayso waana macnaha uu tilmaamayo xadiidka dalq ibnu caliy maxaa yeeley nebigu muxuu yidhi waa uun jidhkaaga qayb ka mida macnaheedu waxa weye jidhkaaga qayb ka mida shahwo lolama aado soo ma shahwo looma taabto marka uun jidhkaaga qayb ka mida haddii aad ugu talagasho oo gacantu ku dhacdo sida jidhka kaleba ay u taabato markaas de waa uun qayb jidhkaaga ka mida haddiise laakiin aad jidhkaaga xukunkiisii ka bixiso oo aad ula dhaqanto wax jidhkaaga ka baxsanoo kaledo shahwo la aado sooma ilan markaa jidhkaagii waad ka saartay caadiga loo taaban jiray marka waxay leeyihiin weysada waa jabinaysa waana xadiidka busra iyo xadiista kale macnaha ay ka hadlaysa waay sidaa waa macnaha sheikhulislaam ibnu taymiya muxaqiqiin fara badan ay marayaan oo sidaasay isku u jamcinayaan axaadiista macnaha qaarna waxay ku jamcinayaan awjuuda loo jamciye ka mid ah haddaad iyadoo shay idiin dhexeeyo gacantu taabatana weysadu ma jabayso oo xadiidka dalq ibn cali baa markaa waxaan ujeedaa ha xadiiska dalq ibn cali macnuhu ka hadlaya wa haddii gacantu iyadoon loo dhaxaynin ay xubinka gaadhana weysadu waa jabaysaa oo axaadiista kale ku xambaaraya macnahana waa macno ka macno saddexaadna waa jira oy ku jamciyaan adiga waxa weye warka murtidiisa sidaas weeyaanoo wuu jebinayaa haddaad shahwo u taabato saasa raajixa haddaad shahwo u taabato wuu jabin haddiise gacantu kaa gaadha maya ayb baabu lwuduu'i min luxuumi libil wuxuu baabu yahay weysaysi laga weysaysto hilibka geela halkaa waxay nooga soo baxaysa marka su-aal aad u fara badan oo muxuu ahaayey aad u badan oo hooyooyinka iyo maamooyinka aad u weydiiyaanoo ilmaha yarkaa markay saxarada iyo kaayadiiya ka dhaqayaan xubinkiisa taranka taabashadiisa weysada ma jebisa baa aada u badan jawaabteeda waxaan u malaynaya in la helay hadde hooyo ilmaheeda xubinkiisa dee shahwo miyay u taaban ya bas weysadu kama jabayso mana jebinayo macna taana waxaa xoojinaya waxay ahayd mas'alo caan ah oo dumarka haysata mima camad bihi lbalwa bay ka mid ahay dumarku sidan unbay caruurta saxarada iyo kaadida uga dhaqi jireen haddana maca daalika nebigu ma dhihin ka weysaysta salawatu rabbi wasalamu caleyh ayadoo sidaa u ahayd masalo mashaqo ah oo dadka haysata ayuusan haddana amrin inay ka weysaystaan saas marka marka mushkilo male baabu lwuduu'i weysaysigiibuu baab u yahay min luxuumi libili geela hilibkiisa laga weysaysto cunida geela hilibka hilibkaasi noocuu dooni ha noqdo ama mxu waslada ha noqdo ama oodkac iyo colob ha noqdo ama saambuuse ha ku jiro qaar baa waxay dhaheen saambuusaha hilibka ku jira hilibgeelba ma ah waa saambuusa la dhahaa siduu dooni ha ku yimaad mar hadduu yahay hilib la raamsanayo yahay waa hilib waa hilib hilibgeel waa can jaabir bni samurata ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka wuxuu weydiiyey anatawada'u ma weysaysanaynaa nebi allow min luxuumi alghanami adhiga hilibkiisa ma ka weyse qaadannaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam in shi'ta haddaad doonto tawada' weysayso wa in shi'ta haddaad doontona falaa tatawada' ha weysaysanin khiyaar baad leedahay haddaad hilib adhi cunto haddaad doontona ka weyse qaada haddaad doontona ha ka weyse qaadanin qaala wuxuu yidhi anatawada'u miyaan weysaysanaa min luxuumi alibili geela hilibkiisa haddaan cunno ma ka weysaysanaa qaala nebigu wuxu uhi sl ly slm nacam haa tawada' weysayso min luxuumi alibili geela hilbihiisa ka weysayso qaala wuxuu yidhi usallii ma tukadaa fii maraabidi alghanam adhiga xeradiisa iyo meeshuu fadhiistee ku saaleeyo ma ku tukadaa meeshaa qaala nebigu wuxuu uhi nacam ku tuko qaala wuxuu yidhi usallii ma tukadaa rasuul ilaahayow fii mabaariki alibili geeluu meeluhu fadhiisto sabada iyo xeradiisa iyo ma ku tukadaa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam laa maya ari iyo geel la kala qaad soo maarti kala tage meeshay fadhiisanayeen waa ku kala tageen hilibkoodiina waa ku kala tageen rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiidkaa waxaa deliishanaya culimada qabta hilibka geela cunitaankiisu inuu weysada jebinayo ayib waana qowl اlimaam الshaafici alqadiim imaam shaafici laba qowl buu mas'alada ka leeyahay qowlkiisii hore wuxuu qabay hilibka geelu inuu weysada jebinayo waana madhabka sidoo kale xanaabilada axmed ibni xambal madhabkiisa mashhuurkaa wa sidoo kaleeto culimmada xadiidka qaatibatan ama badankood culimmada xadiidka ayaguna halkaasay mareen oo waxay qabaan hilibka geelu weysada waa jebinaya hadii la cuno xadiiskan jaabir ibnu samura samurabaa asal u ah masalada iyadaa macna maxaa yeelay nebigu sal lay wasalam wuxuu kala qaaday hilibkii ariga iyo hilibkii geela kala qaadkaasina xikmad baa ku jirta midna wuu amray midna ruuxa ayuu khiyaar geliyey wa can ilbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu ihi su-ila waa la weydiiyey rasuulullahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey can ilwuduu'i weysaysiga min luxuubi libili geela hilbihiisa laga weysaysto faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam tawada'uu weysaysta minhaa hilibka geela xaggiisa ka weysaysta wasu'ila waxaa la weydiiyey can luxuumi alghanami adhiga hilbihiisa faqaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam laa tatawada'uu ha weysaysanina minhaa xaggeeda laazim idinkuma aha wa wasu'ila waxaa la weydiiyey can isalaati salaad tukasho fii mabaariki alibili geela meeluhu fadhiista lagu tukado faqaala nebigu wuxu yhi sal lay slam laa tusalluu ha tukanina fiiha meelaha geelu uu fadhiista ha ku tukanina maxaa yeele fa inahaa iyadu min ashayaaiini shayaaiintii xaggeeda ka ahaatay geelu shayaaiin buu ka ahaaday shayaaiin baa laga abuuray sida lafdi kale cabiraya wa su-ila waxaa la weydiiyey can isalaati tukasho fii maraabid alghanami adhiga xeradiisa iyo meeluhu fadhiisto lagu tukado faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam salluu tukada fiiha adhigu meeluhu fadhiista ku tukada iyo xeradiisa maxaa yeele fa inahaa iyadu barakatun waa barake adhigu waa barako saaladiisa iyo xeradiisii meeshuu fadhiistana waa barake ku tukada buuri amaa geelu waa shaydaan rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuda kadalika waxaa wariyey tirmidi ibnu maajah isagoo mukhtasar ah xadiidka waxaa saxiixiyey axmed isxaaq ibnu rahwiya ibnu xibbaan ibnu khusaymana wuxuu leeyahay ma arkin culimmada dhexdooda culimmada xadiidka dhexdooda khilaaf xadiidkan inuu saxiix yahay ay isku khilaafsan yihiin yani wuxuu soo guurinayaa culimmada xadiidku inay isku waafaqsan yihiin xadiidkan inuu saxiix yahay ayib sheekh albani caleyh raxmat ullahi isagana waa saxiix siyaadu wataa xadiidkaas oo siyaadadu wataay waxa weye waan ka hadli doonnaaye laakiin in muxuu ahay aad ku baraarugto weeyey cillada geela hilibkiisa muxuu ahay iyo iyo iyo iyo xeradiisaba xukumkaa loo siiyey buu xadiidku tilmaamaya saas way macnaa fainaha min ashayaaطiin wacan dil wacan dilqura dilqura waxaa laga warinaya ninkii bariirta lahaa dilqura waa nin saxaabiya wey yani dilqurat aljuhani baa la yidhahdaa ama taai kutubta qaarkoodna yaciish bay ku magacaabeen yaciish wacan dilqurata waxaa laga warinaya qaala wuxuu yihi carada waxaa soo banbaxay acraabiyun nin acraabi ah oo reebaadiya baa lirasuulilaahi u soo banbaxay sala allahu calayhi waaalihi wasalam walxaal rasuulullahi rasuul allana yasiiru uu socdo isagoo rasuulku socdo ayaa nin acraabiya usoo banbaxayo bannaanka uu soo baxay faqaala markaasa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi tudrikunaa waxaana soo haleeshay asalaatu salaadii baa nagu imaanaysa walxaal naxnu annagu fii actaani alibili geela sabadiisa aan joogno actaanta iyo mabaarigtu waa isku mido waa geelu meeluhu fadhiista ama xilliga uu ceelka joogay cabayo biyaha cabayo meesha lagu hore uu fadhiista ha noqoto ama xerada rasmiga ha noqoto ama xiliyada uu xataa harsanayo meeluhu fadhiista ha noqoto kulli waxay noqotaa actaan iyo mabaarig baa la yidhaha tudrikunaa waxaa nagu imaanaysaa asalaatu walxaal naxnu anagu fii actaani alibili geela sabadiisa iyo xeradiisa annagoo joogna afa nusallii ma tukanaynaa fiiha dhexdeeda ma ku tukanayna faqaala nebigu wuxu uhi sal ly slam la maya faqaala wuxuu yidhi afa natawada'u miyaanu weysaysanaynaa min luxuumiha hilibyaalkeeda ma ka weysaysanaynaa qaala wuxuu yidhi nacamha qaala nebigu wuxu uhi sal ly wasalam qaala ninkii wuxuu yidhi afa nusallii ma tukanaynaa fii maraabidi alghanam adhiga xeradiisa iyo meeshuu fadhiista ma ku tukanayna qaala nebigu wuxuu uhi nacamha qaala wuxuu uhi afa natawada'u ma weysaysanaynaa min luxuumiha adhiga hilbihiisa ma ka weysaysanaynaa qaala nebigu wuxuu uhi laa maya rawa waxaa wariyey cabdullahi bnu axmed fii musnadi abiihi buu ku wariyey ayib sanadkiisa muxuu ahaayey ma garanin cid ka hadashayna ma arkin laakiin xadiidka xataa haddii sanadkiisa wax ku jiro xadiista hore yaa xoojinaya oo haddii xataa dacfi sanadka ku jiro wuxuu noqonayaa xasan ligayrihi buu noqonaya qaala wuxuu yidhi isxaaq ibnu rahwiya wuxuu yidhi saxa waxaa asaxay fil baabi baabkan dhexdiisa waxaa ku asaxay waa baabkee hilibka geelu inuu weysada jebinayo baabkaa waxaa ku asaxay xadiiaani laba xadiid baa asaxay can inabiyi ka asaxay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidu jaabir ibnu samura oo xadiidkii hore muslim wariyey baabka lagu bilaabay ah iyo wa xadiidu lbara ibni caazib oo xadiidkee ah xadiidka labaad ah soo ma xadiidka labaad ee baabka labadaa xadiid baa baabka ku asaxay buu ihi alimaam isxaaq ibnu rahwiya ayib xadiidkaasi axaadiistaasi waxaa deliishanaya saan horeyba u sheegnay culimmada qabta inay hilibka geena cunidiisu weysada jebinayo ayib waana qolyahaan soo tilmaanay wey madhabka xanaabilada iyo qadiimu qowli shaafici iyo madhabu ahli lxadiid waay madaahibta kale badankood waxay qabaan jumhuurtoodu hilibka geela cunidiisa inuusan waasada jebinayn waana jadiidu qowli shaafici waay alimaamu shaafici qowluhu ljadiid ayaa sidaa qaba hilibka geela inuusan weysada jebinayn laakiin imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waxaa ka sugan madhabkaasi qaadashada uu qaatay waxaa ku kallifay isagaa sheegayo xadiidkan inuu sugan yahay iyo inuusan sugnayn baa u kala caddaan waaya markaasaa wuxuu yidhi in saxa alxadiidu fii luxuumi alibili qultu bihi buuhi hilibka kusoo xadiidka ku soo arooray hilibka geelu inuu weysada jebinayo xadiidkaasi hadduu asaxo sidaasaan qabaa buuhi shaafici sidaasaan u qabaa buuhi raggii madhabka uga dambeeyey imaamu shaafici ee muxadisiinta ahaa ee madhabka shaaficiyada u khidmeeyey dhanka xadiidka iyo adilada ninka ugu caansani waa ninka la yidhaahdo alimaamu albayhaqiy oo loo yaqaano ashaaficiyu sagiir baa la yidhahdaa bal waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye gallada uu ku leeyahay shaafici iyo shaafici gallada uu ku leeyahay bayhaqi waxaa ka badan baa laleeyahy bayhaqi gallada uu shaafici ku leeyahay sababtu waxay leeyihiin wuxuu u khidmeeyey fiqhigiisii oo adilo iyo dhanka xadiis ninka imaamulbayhaqi caleyh raxmatullaahi baa marka yimid markaasaa wuxuu yidhi qad saxa hadalkaa imaamu shaafici buu keenay markaasuu wuxuu yidhi qad saxa fiihi xadiiثaan xadiiثu jaabir ibnu samura wa xadiiثu اlbara qaalahu axmed ibnu xambal waisxaaq buu yidhi shaafici hadduu xadiisku u caddaan waaye inuu asaxayo in kale laba xadiis baa masalada ku asaxay buuri waa xadiidu jaabir iyo xadiidu lbara'a inay labadaa xadiid asaxeenna waxaa qabay axmed ibnu xambal iyo waxaa yidhi isxaaq ibnu rahwiye labadaasba khaasatan axmed ibnu xambal imaamu shaafici wuu u qirsanaa inuu xadiidka kaga fiican yahay oo wuxuu dhihi jiray axmedow xadiidka adaa igaga fiicane wixii xadiiee asaxay ii sheeg buu dhihi jiray si aan u qaato xadiidkani maadaama uu asaxay oo saxiixu muslim marka ku yaallo imaamu shaaficina uu hadalkiisii ahaa hadduu asaxay waan qabaa madhabka shaafici muxuu yahay marka ya madhabka shaafici waxa weeyaan inay hilibka geela cunitaankiisu weysadu ku jabaysaba sidaasaa madhabka shaafici ah marka tacliiqiisa iyo xadiidka sugnaantiisa laysa saaro waay sidaas daraaddeed baa culimmada shaaficiyada muxadisiintooda xadiidka yaqaana in badan oo ka mid a halkaasay mareen oo way khilaafeen ra'yigan kutubta fiqiga muta'ahiriinta shaaficiyadu u badan yahay oo ah inuusan jebinayn in badanoo muxadisiinta shaaficiyada way khilaafeen waxayna xukumeen inuu jebinayo saasaana sawaab ama shaafici ha khilaafo ama fulaan iyo callaan ha khilaafee xadiidka nebiga sal alay wasalam ayaa nin walba ka xoog badan sooma hadduu xadiisku asaxo waa in la qaato a'imaduna saasay dhammaantood dardaarmi jireen marka weysadu waa jabaysa weysadu waa jabaysaa hilibku noocu dooniba ha noqo su-aal baa la isweydiinaya oo su-aashaasi waxay tahay maxaa hilibka geela lagu maagay hilbihii kaleoo dhan xataa geri ha ahaado geriga ka weysaysta lama dhihin oo dameer farowga ka reeysta lama dhihin oo muxuu ahay biciidka iyo goodirka ka weysaysta lama dhihin war geela maxaa lagu maagay su-aashanaa timid nebigu sal lla lay waslam xadiid buu ku caddeeyey xadiidkaa aan soo sheegnayna waxbuu ku tilmaamayoo shayaadiin bay ka ahaatay buui waxaa sii cadaynaya masaladaa iyadaa xadiid uu warinayo cabdullaahi bnu muqafal saxaabiga la yidhahdo wuxuu leeyahay nebigu wuxuu yihi sal lla lay waslam salluu fii maraabid alghanam adhiga xeryihiisa ku tukada walaa tusalluu fii actaani libil geela sabadiisii xeradiisana ha ku tukanina maxaa yeele fainaha khuliqat min ashayaaiin shayaaiin baa laga abuuray geela xadiiska waxaa soo saaray ibn abi shayba ibn xibbaan axmed ibn maajah sanad saxiixayna ku wariyeen shayaaiin baa laga abuuray maxaa laga wadaa marka waxay leeyihiin culimmadu macnaheedu ma aha geelu wuxuu ka samaysan yahay maadada shayaaiintu ka samaysan tahay leanna shayaaiintu maxay ka samaysan tahay ya naar bay ka samaysan tahay soo ma yacni dabka holaciisa bay shayaaiintu ka abuuran tahay marka geelu makaasuu ka abuuran yahay hadduu geelu kaa ka abuuran yahay lama arkeen sidaas daraaddeed maadaduu ka abuuran yahay lagama wadee oo hadduu shaydaan ka abuuran yahay lamana dhaqdeen lamana fuuleen soo ma oo gaadiid ahaan looma fuuleen xoolahana laguma darsadeen sida shayaadiinta laiska fogeyn laha oo laga cudubilaysan laha macnaha marka lagama wadee waxay leeyihin culimmadu ibnu xibbaan baa si fiican masaladaa u dhigdhigay oo wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa shayaadiin baa laga abuuray macnaheedu waxa weeye khuliqa alinsaanu min cajal oo kaley la mid tahay insaanka waxaa laga abuuray deg deg baa laga abuuray macnaheedu muxuu yahay ma jidhkiisa iyo hilibkiisa iyo lafihiisaa deg deg ka abuuran maxaa laga wadaa dabeecaddiisaa deg dega waay soo ma tanina waa sidoo kaleo geelu dabeecaddii shaydaan buu leeyahay waay khuliqat min ashayaadiini dabeecad shaydaan buu leeyahy oo macnaha qalafsanaantan iyo dadka isaga la jire qalafsanaantooda iyo naxariis darrada iyo ruuxuu arkay inuu ku tunta iyo muxuu ahay waxaasoo dhan waa dabeecad shaydaan marka dabeecad shaydaan buu leeyahay bay ku fasirayaan sidaasay marayaan alimaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim caleyh raxmatullah iyagu mas'alada tafsiil siyaadaa bay sii gelinayaan oo waxay leeyihiin waana masale aad daqiiqu ah maadaama dabeecadda geela ay shaydano tahay ibni aadamkuna wuxuu cuno iyo wuxuu cabo oo uu quuto ayuu dabeecaddiisa yeeshaa sooma sidaa daraaddeed doofaarka dadka cunaa dabeecaddu wuxuu leeyaha la yidhaahdaa dayuusnimo ah sooma ma laha wax la yidhahdo kiiro ma leh haddii gabadhiisa iyo xaaskiisa iyo kulli hortiisa lagu qabsado caadi bay u tahay sooma maxaa keenay doofaar cuniddaa keentay waana dabeecadda reer yurub hadda haysata waa sooma iyo reer galbeedka iyo gaaladoo dhan doofaarka cunta marka waxay leeyihiin geela cunidiisa markuu ruuxu quuto hilibka quuto dabeecaddii hilibka ku jirtee geelu lahaa baa ruuxii u gudbaysa ruuxu wuxuu noqonayaa marka ruux qalabsan oo naxariis lahayn oo dabeecad shaydaan leh oo aan turaynin dabeecaddaasu ku soo baxaya maadaama ay taas tahay shaydaanka maadaama uu dab yahay dabka maxaa lagu damiyaa ya biyaa lagu damiyaa waysadani marka waxay dabinaysaa shaydaannimadii geela hilibkiisa kaa soo raacday ma la fahme waa macno daqiiqa oo aad u qiimo badan oo culimmadu ay kala baxeen markaad fiirisana waa aad buu macquul u yahay soo ma xadiiskaa nebigayna kala baxayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ah shaydaan baa laga abuuray dabiicaddii shaydaan baa meesha gashay shayaadiintuna waa dab dabkana biyaa lagu qaboojiya waysadani marka waxay yaraynaysaa dabeecaddii xumayd ee geela hilibkiisa kaa soo raaci lahay fadal sheekh adam المتطهر يشك هل أحدث وحباب يها المتطهر كي إسداهريي وظهر قبي ويس قبي كاسو يشك شكيني هل أحدث إنو حدثي كشكيني واد ويس قبتي ظاهر بعد هيد شكي بaa dibkaaga dhashay waysadii ma kaa jabtay muxuu samaynayaa waa ma shakigu qaadanayaa miyuu weysaysan mise yaqiintii horuu qaadanayaayo uu weyse qabaa can cabaad ibni tamiimin can cammi qaala wuxuu yihi shukiya adeerkii waxa weye cabdullahi ibnu zayd ibnu caas ibn ansaari waaye qaala wuxuu yidhi shukiya waa la sheegtay ila nabiyi nebiga sal alay wasalam nebiga waxaa loo sheegtay oo looga dacwooday alrajulu ninka oo yukhayalu loo malagelinaya ilayhi isaga loo sawirayo ilayhi isaga annahu isagu yajidu inuu helayo ashaya shayga inuu helayo fi salaati salaada dhexdeeda waxaa nabiga la weydiiyey sal lla alay wasalam oo dadka qaarkood uga sheegteen nin salaadiisa dhexdeeda loo sawirayo oo la shaki gelinayo inuu salaada dhexdeeda wax helay yacni wax ka soo baxeen ama neef ama wuxuun ka soo baxeen qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam laa yansarif yuusan ka bixin salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaq waxa kaa soo baqay kaa soo baxay ee neefta ama shanqadhiisa ilaa aad maqasho aw ama se yejida uu helo riixan ama ur uu helo ama inay wax kuu soo uraan ama shanqadhaba dhegtaadu maqasho mooye si kale uga bix iska wada salaadaada raba waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye muxuu inoo feedayay xabdisadiiskaasi shaki waxba laguma dhiso shaki wax ka soo qaad ma leh waana xadiiska asalka u ah qaacidada caanka ee ah alyaqiin laa yazuulu bishak haddaad yaqiin haysatay yaqiintaasi ma zuusho shakina kuma zuusho yaqiintaad haysatay wuxuu ah inaad weyse qabtay shaki baad dibkaaga dhashay wax ka soo qaad male waad weyse qabtaa yaqiin baad haysatay in weysadaadu jabtay waxaad ka shakiday miyaad weysaysatay mise maadan weysaysanin ma aadan weysaysanin leanna waxaa la hubay inaadan weyse qabin shakigana dib buu ka yimid meesha ka saar tuur shaki sidiisaba wax kama bedelo dahaaradaada iyo dahaara la'aantaada xadiiskaasi wuxuu xidhayaa dad aad u fara badan oo imtixaan ka haysto ee waswaas oo salaadda markuu galo un la waswaasiyo waxaa ka socota salaadda markuu galo neef aan ka soconin bannaanka markuu joogo bal aduu sidhe wuxuu ku leeya sheekh salaadda markaan galo unbaaba lay bilaabi waa shaydaan isagaa nebigu sal lay sl suu sheegay intuu gadaal kaa soo galo buu gadaal kaa afuufahaya wax kaa baxaya ma jiro laakiin isagii baa ku afuufahaya mid wuxuu leeyahay mar alla markaan salaada gala unbaa xubinka taranka wax ka imaanaya waxba iga dhibdhibcaya oo markaad bannaanka joogtana may waxba igama dhibcayaan waxay markhaati u tahay inaad waswaas ku hayo waswaaskaasaa marka shareecadu xidhaysaayo hadduu waswaaskaasi kugu furmo marka dambe waalli iyo junuun buu dadka gaadhsiiyaa shareecadu marka waxay leedahay waxaad hubto un wax ku qaybso waxaadan hubin oo shakiya meesha ka saar waxna ku qaybsan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكون قال إنه نبي يقول إذا قرت وجد أهل أحدكم متكين في بطنه علوشي سدح إذا شيئا وحون كهلو وحون علوش ذي حمع لقى هلا حقا علوشي وكو دقدقاق يسو شنقر يسو قلو لعضا كواه يسو آه وحبا كسعود أو فأشكال مركا وكش إشكال قلو كده قلو عليه كركيس وكده قلو محا كده قلي وكقر صومي أخرج مصابحي منه حقيس شيء ميا كصابحي أم لا مسميا arintaasaa ka qarsoontoo ka dheh gashay muxuu samaynaa marka falaa yakhruj yuusan bixin min almasjidi masaajidka yuusan ka bixin xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan masjidka macnaa salaadaa laga wada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan aw ama sayijida uu helo riixan ama ur uu helo ilaa aada xaqiiqo heshaa ka bixin u fiirsa hadda qariina meesha taalla qariinada meesha taalla maxay tahay calaamad baa taalla oo calooshaa ku dhaqdhaqaaqaysa caloosha hadduu dhaqdhaqaaqdana waxay u badan tahay inay waxuun kaa soo baxaan calooshiioo ku dhaqdhaqaaqaysa yaa haddana shaki waxaa yimid ah ama wax kaa soo baxay ha dhegaysanin baa lagu leeyahy caloosha ha qururuclayso hana dhaqdhaqaaqo adiga inay wax kaa soo baxeen ma hubtaa maya waan malaynayaa ka baxa salaadaada wado waadna wayse qabta shakiga iska xig rawa waxaa wariya muslimun muslim watirmidi wuxuu yidhi sheekhu wahaada lafdu lafdigani caamun caam waay fii kulli salaati salaadoo dhan buu caam ku yahay fii xaali salaati dheh salaada xaalka aad ku jirto wa kayrihaa iyo salaada kayrkeed ayuu labadaba soo gelaya xadiidkani waxaa soo gelaya bimacnaa kii hore muxuu ahaa yajidu shaya fi salaati soomaaha kaa hore uun salaada markaad dhexdeeda ku shakida yaa ka muuqatay laakiin kan maxaa ka muuqda kan ama salaad ku jir ama salaad ha ku jirin shaki hadduu ku qabto yaqiinna aadan haynin yacni waxa weye shakigaa tuur waxbaa ka soo qaadan ilaa aada hubsato ayib marmar baa laga yaabaa inay sheegiina wax kaa soo baxay ood hubto inay wax kaa soo baxeen urna aadan helin shanqarhna aadan maqlin laakiin aada hubto inay wax kaa soo baxeen markaa ma iska wadanaysa maya yani waxaa laga wadaa xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan inaad hubsato unbaa laga wadaa soo ma haddaad hubiso shardi maaha dabayl baaba dhacaysaba maxaad maqli ama meel buuq badan baad ku jirta adiga inaad hubiso unbaa la rabaa inay sidaas tahay oo shakigaasi uusan wax ka soo qaad lahayn waa madhabka jumhuurta waay jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tegey laakiin qaar baa qaba yani riwaaya can malik ayaa masaladaas khilaafsan waana ra'yi daciifa wey baabu iijaabi alwuduu'i weysadii waajibinteeduu baab u yahay lisalaati salaada darteed loo waajibiyo wadawaafi iyo dawaafka dartii loo waajibiyo wa masi lmusxaf iyo kitaabka qur-aanka taabashadiisa loo waajibiyo weysadii in la waajibiyo oo loo waajibiyo saddex arrimood markaad tukanayso inay waajib tahay markaad dawaafaysana ood kacbada dawaafaysana inay waajib tahay misxafka haddaad taaban rabtana inay waajib tahay can ibni cumar radi allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa yaqbal allahu alla ma aqbalo salaatan salaad bikayri tuhuurin dahaaro la'aan walaa sadaqatan sadaqana ma aqbalo min uluulin sadaqadaasoo min uluulin khayaano xaggeed ka ahaatay yacni xoolo aada soo khayaantay xoolo caam oo muslimiintu ay lahaayeen haniimadii baad wax ka soo khayaantay ama xoolihii dadweynaad dadweynahaad wax ka qaadatay ama xatooye ama xoogba sadaqaad ka baxsatay ilaahay kaa aqbali maayo saas way macanaa xoolaha xaaraanto dhan baa xukumka leh rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye xadiidkaasi hadda meesha laga daliishanaya waa qaybta hore laa yaqbalu allahu salaatan bikayri tahuur ama tahuur dahaaro qaadasho la'aan iyo weyse qab la'aan ilaahay salaad ma aqbalo intaasi maxay tarjamada kaga saabsan tahay tarjamada waxay kaga saabsan tahay iijaabu alwuduu'i lisalaat wakaa daliilkeedu waana ijmaac oo layskuma khilaafsanaa salaad ruux tukanaya weyse qab la'aan inuusan tukan karin allaahumma haddiiba wax kale uu kari waayo mooye hadduu biyo waayana tayamumkii baa loo fasaxay soo ma haddii tayamumkii iyo biyihii iyo wax kasta u suuroobi waayaanna markaas waxaa la yidhaahdaa faaqitu alطahuurayn baa la yidhahdaa labadii shay ee laysku daahirin lahaaba ninka waaye muxuu samaynayaa wuu tukan cinda aljumhuur wuu soo celin bay leeyihiin markuu yani xaaladda ka baxo wاsaxiixu waxa weeyaan madhabka daa'if min culamaa ay qabaanoo ma soo celinayo isagoo saa ku tukaday buusa soo celinayn maxaa yeelay tabartiisa intaa ahayd laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa intaasaa karaankiisa ah soo ma idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum intaasaa karaankiisa ahay intuu karay buu ilaahay ka baqay wuxuusan keri karin in la saarana ee de waxa weeyaan ka mid maaha muxuu ahaayey taysiirka shareecada diidaysa وعن أبي بكرة عن أبي بكر بن محمد بن بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه وحكور عن جده أووجي عمرو بن حزم وحكور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كتب وقري إلى أهل اليمن الري يمن وقري حقه كتابا كتاب وقري وكتاب مسائل فربضان أي كوي ألام بوها وكان وحا أها فيه كتاب كالحدي سوحا وحا أها أو مسائل شكوية لكمدها لا يمس متابت القرآن قرآنك إلا ظاهر روح ظاهرا مويه طيب وخبر بمعنى النهي روح وري حديثك الأثرم والدار قطني سند كي سوحة كتير سليمان بن أرقم وأنا ضعيف جدا وهو حديث كان لمالك بأسقنا هذا في الموطأ مرسلا حالوي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب كتابك وحاكسنا الذي كتاب كاسو كتبه أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وأقرأ وحاكمدها ألا يمس القرآن قرآن كإنه سنتابا إلا طاهر روح ظاهر مويه حديث كاس طريقية دي ساسي ضعفي باكوشرة وقال الأثرم أثرم وحوي أبو بكر أثرم أرضي أحمد بن حنبل وحولي واحتج وحا حجيسته الحديث كان أبو عبد الله با حجيسته يعني وحكوذا أحمد أحمد بكوذا احتج وحجيسته أبو عبد الله حديث ابن عمر حديث ابن عمر بحجيسته لا لا تمس لا تمس المصحف ايه سمعيدون قريه ساسيدون قريه آه. لا يمس متابت المصحف مصحف كما تابت إلا على طهارة طهارة كركيد موي إنه الروح طهارة كركيد كسغية موي لا تمس المصحفنا هذه ساس اللي يدهدنا حتى بنوا هذه كلام متابتين نقونيس حديث عبد الله بن عمر وهذا ماشى او كيني سند كيسا اسغنا ضعف با كجرا ومحو اهايي سعيد بن محمد ان هذا مجهول سند كجرا sidoo kale to cancanat ibnu jubayr jurayjna way ku jirtaa laakiin labada xadiidba sanadkooda dacfi baa ku jira waxaa kaloo saddexaad oo xadiid saddexaad ah oo isla macnaha ku imaanaya xadiidu cuhmaan ibn abilcaas oo tabaraani iyo abu daawuud ay soo daawuud uu soo saaray fi lmasaaxif isagana sanadkiisu uu daciif yahay saddexdaa xadiid waa xadiidka camr ibni xasm iyo xadiidka ibni cumar iyo xadiidka cuhmaan ibn abilcaas saddexdaa xadiid oo mid walba sanadkiisa dacfi ku jiro ayay culimmadu isku xoojinayaan markaasay xadiidka kaga dhigayaan bimajmuuci shawaahidihi bay leeyihiin xasan buu noqonayaa ama saxiix sanadkiisa waxaa taxsiiniyey ibnu xajar xadiidka ibnu cumar baan ka wada waxaa saxiixiyey isxaaq ibnu rahawiya sidoo kaleeto culimo kale muxadisiintaana way way muxuu ahaay soo dhaweynayaan sida sheekh almaani oo kale isaguna wuu saxiixinaya macnaha xadiidkan camr ibn xasmi waa xadiidka loo daliishado misxafka inuusan taaban karin ruuxan daahir ahayn maxaa laga wadaa ruuxan daahir ahayn ma dahaaradii weynaydba xadadkii weynaa ruuxan daahir ka ahayn oo markaa junubkii iyo xaa'idadii unbaa loo diidayaa miya mise dahaaradaa waxaa soo gelaya xataa dahaaradii yaraydee weyse qabka oo markaa ruuxaan weyse qabinna looma ogola miya macaanidaasoo dhan xadiidka waa soo geli karta inayna taaban karin ruuxaan weyse qabin oon daahir ahayn uusan musxafka taaban karayninna waa madhabka jumhuurta waa madhabka a'immada afarta ah sidaasay qabaan abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmedba saasay isku waafaqsanyay misxafka inuusan taaban karin ruuxaan weyse qabin waxaana doortay madhabka isaga shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waana sida laga fahmayo itlaaqa xadiidka saas way macnaa dahaarada ama tii weyneed ha noqoto ama tii yarayd ha noqotay ruuxaan daahir ahayn misxafkama taaban karo sidaasayna u badan yihiin a'immada iyo culimmadu u badan yihiin qaarna waxay leeyihiin waa uun sunno ee waajib ma aha waa daahiriyada madhabkooda ibnu mundir baana doortay inaysan laazim ahayn wacan taabuusin can rajulin qaala wuxuu yidhi misxafka taabadiisa tawaashadiisa waxaa la yidhaha waxaa laga wadaa ee misxafka mujaradka ah haddii misxafka uu tafsiir yahay oo qur-aanka uu hadal kale weheliyo hadalkaa kale meesha ku yaallana uu qur-aanka ka badan yahay markaa misxaf lama yidhaahdee tafsiir baa la dhahaa xukumkana markaa waa isbeddelaya oo aayado qur-aan ka mid oo meel ku taalla hadal kalena weheliyo xukun misxaf ma qaadanayaan waxaana daliilu ah xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam hiriqla markuu waraaqda u diray nebigu sal lla alay waslam hiriqla markuu waraaqda u diray aayado qur-aanaa waraaqdaa la socday soo ma aayado qur-aana baa la socday hiriqloo gaalana waa loo diray oon daahir ahayn soo ma waraaq loo dirayba marka masaladaasi sidaas wey waxay culimmadu hadda ka hadlaan waxyaabahan kale hadda qur-aanka la geliyo sida cajaladaha iyo mobaylada iyo yacni taabashadooda bay ka hadlaan culimmada mucaasiriinta lajna daa'ima culimmada mamlakada ama sacuudiga ayaan arkay fatwadooda ay leeyihiin taabashada cajalku ma aha taabasho musxaf ma aha wabitaali waxay leeyihiin waa la taaban karaa ruux isagoon daahir ahayn haddii cajalkii qur-aan ku duubnaa saa noqday mobeylkiina waa kasii xag jira inkastoo gelinta musxafka qur-aanka la gelinaya ishkaalkeedu badan yaho dee musqushii baad la geli soo ma hadhowna ishkaal badan baa ku qabsanay wacan taawuusin can rajulin taawuus waxaa laga warin can rajulin nin wuxuu ka warinaya ninkaasoo qad adraka haleelay annabiya nebiga haleelayoo gaadhay soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ana annabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi inama adawaafu dawaafku oo bilbeyti beytka la dawaafo kacbada la dawaafaay salaatun waa uun salaad ee fa idaa goortii duftum aad dawaafaysaan fa aqiluu yareeya alkalaama hadalka yareeya yacni waxa weeyaan kacbada dawaafkeedu waa uun salaadoo kale ee hadalka yareeya sida aan hadalka loo ogolayn salaada gudaheeda dawaafkana hadal badan lama ogola yareeya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wanasaa'iyu iyo nasaa'i baa wariyey ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayadani waa saxiixa salbaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix cilana male ayib waxaa soo saaray xadiidka sidoo kale tirmidi iyo daarimi iyo ibnu khusayme ibnu xibaan ibnu jaaruud xaakim bayhaqi cataa ibnu saa'ib baa laga warinaya can taawuus can ibni cabaas dariiqaana wuu leeyahay oo macnaha waxa weya ibnu cabaas xadiid kaleo laga warinayo oo lafdigiisu uu yahay altawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha abaaxa fiihi alkalaam dawaafka kacbada la dawaafaya waa salaad laakiin ilaahay wuxuu banneeyey hadalka faman nataqa fiihi falaa yantiq ilaa bikhayr ee ruuxii hadlayoo ku hadlaya hadal ka maarmi waayo inuu dawaafka dhexdiisa ku hadlo khayr mooye wax kale yuusan ku hadlay maxaa la diidan yahay laqwiga iyo sheekada iyo antarabaqashka iyo waxaan macno lahayn iyo macaasida iyo waxaasaan la ogolayn khayr ku hadal haddii kale aamus salaad baad ku jirtaa ayib waxaa saxiixiyey xadiidka ibn cabaas oo macnaha isaguna lafdigaasa xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani ibn xajar baa taxsiiniyey xadiidkii horuu shaahid u yahay labadaa xadiid markii laysku xoojiyey xadiidku saxiix buu noqonaya muxuu faa'iideynaya wa wuxuu faa'iideynayaa dawaafka kacbadu inuu salaada la mid yahay salaadana maxaa shardi u ahaa ya weysaa shardi u ahaa sidaas daraaddeed markaad dawaafaysa waa inaad weyse qabto haddaadan weyse qabinna dawaafkaagu ma asaxayo sidaa waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi baa qaba maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa sidaa qaba oo xadiiskan ay deliishanayaan waana sida daahirka laga fahmayo culimmada qaarna waxay leeyiin war ma ahee shardi ma ahee laakiin weyse qabku waa sunno waana sida uu dooranayo sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah adiga xadiidka daahirkiisa waxaa laga fahmayaa inay weyse qabku shardi u yahay dawaafka sidaana jamaahiirta qabta hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma waslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem